tiro soomaali ah ayaa la sheegayaa in ay ka mid yihiin dadkii ugu horreeyey ee cudurka coronavirus ugu dhintay dalka sweden sweden ayaa cudurkan laga helay dad ka badan laba kun oo qof halka dhimashadu hadda ay kor u dhaaftay soddon qof jacfar kuukaay ayaa wararkan waxa uu ka waraystay cabdiraxmaan xudeyfe oo ah wariye ku sugan magaalada stockholm ee dalka sweden aada iyo aada umahadsan tahay jacfar kuukaay waddanka sweden cudurkan ilaa hadda dad aada u fara badan ayaa laga helay oo qaarkood cisbitaalada u jiifaa tirada guud ilaa iyo maanta waxay mareysaa laba kun iyo boqol guud ahaan tirada u dhimatayna waa ilaa iyo soddon iyo saddex waxyaabaha la yaab ka leh waxaa ka mid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in magaalada stockholm keliya shan iyo toban qofood oo ku dhimatay in lix ka mida ay ahaayeen soomaali sababo la xiriira in wacyigelintu ay aada u yareed marka guud ahaan marka la fiiriyo wadankii sweden hadda aada iyo aada u kala xiran yahay wadankii garoomadii waa la xiray iskuuladii waa la joojiyey inkastoo weli xanaanooyinkii iyo iskuulaadkii hoose ay weli furan yihiin haddana waxaa aada u yaraada dhaqdhaqaaqyadii kala duwana aada u yaraadeen oo waxaad moodaa wadankuba inuu ku jiro xaalad emergency ah saddex iyo soddon qof baad ii sheegtay guud ahaan waddanka inay ku dhinteen marka laga soo tago stockholm keliya oo lix qof oo soomaali ah ay ku geeriyoodeen guud ahaan waddanka tirada soomaalida ah ee xanuunkaasi u dhimatay ilaa iyo hadda inta la ogyahay intee bay la eg tahay wallaahi jacfarow horta aada iyo aaday u adag tahay in tirada rasmiga ah la ogaado laakiin ilaa hadda sida hadda xogta aan ku helayno waa ilaa iyo toddoba ilaa iyo sideed ayaan ku helaynaa inkastoo dadka qaarkood dadka cudurada u dhinteen intooda badan waa dad waayeelo ah dad xanuuno kala duwan qabeen qaarkood cisbitaalada iyaga ayaa u tageen ama cisbitaaladaba hore ugu jireen iyagoo qabaan xanuuno kala duwan haba ugu badnaateen haba ugu badnaadeen ragga ha u badnaadeen inta dhimatay stockholm oo kale soomaalida tiradeedu intee bay la eg tahay ma aad bay ugu badan yihiin run ahaantii stockholm aada iyo aad ay ugu badan yihin sweden o dhan waxaa la sheegaa ilaa iyo sagaashan kun inay degan yihiin stockholm ilaa iyo ugu yaraan soddon kun waa degan yihiin oo soomaali ah xaafadaha soomaalidu ay ku badan yihiin ay hadda dhakhaatiirta warbixinta ay soo saareen xalay ay ku sheegeen inuu ku badan yahay xanuunka dadka qaba marka dhibaatada waxay ka jirtaa wacyigelin la-aanna waa ay jirtaa oo dadku inay u hogaansamaan maxaa la leeyahay marka wacyigelin la-aanta waxay keentay soomaalida in ay sidoodii hore isaga dhaqmaan oo maqaayadihii iyo goobihii ganacsiga ay furan yihiin oo dadkii ay isbooqanayaan oo tacsidii la wada tegayo sidaana uu cudurka kusii faafayo warka ma jiraa aada iyo aad warkaasi wuu jiraa inkastoo dadku hadda wacyigelinta horta inta badan wacyigu wuu gaaray oo dadku way ogyihiin dhibaatada cudurkan uu hayo haddana waxaad moodaa in meelaha qaarkood ay aada u liidato informationka inaysan dadka isu gudbinaynin booqashadii ay jirto maqaayadihii qaarkood dadka ay isugu tegayaan inkastoo masaajidadii la xiray maqaayadaha qaarkoodna la xiray haddana weli dhaqankeennii waa wadanaa saameyn noocee abuu ku yeelanayaa soomaalida ama jaaliyadda soomaaliyeed ee sweden degan warkan la xiriira in tiro intaa la eg oo soomaali ah uu dilay xanuunkii kuwo kale oo fara badanna ay hadda la ildaran yihiin oo ay qabaan ma laga yaaba arrintaasi in ay dhibaato kale ku keento soomaalida wallahi horta welwelka ugu weyn oo horta jira waxa uu noqday oo soomaalidu ay ka walwashay in soomaalida si gaara loo karantiilo dad badana reaction ama falcelin ka sameeyey warbixintaa soo baxday warbixinta horta waxaa soo saaray urur dhakhaatiir soomaaliyeed oo ayaa soo saareen warbixintan marka dad badana falcelin ka sameeyeen oo yidhaahdeen inaad carabawdaan ma ahayn mana qurux badnaynin sababtoo ah waxaa dhici kartaa in dadkii soomaaliyeed ama eriyada soomaalida la deganaa in la karantiilo oo la yidhaahdo waa qof kastoo soomaaliya la arkay in laga cararo marka laakiin marka dhinaca kale loo fiiriyo waxay u muuqataa inay tahay wacyigelin in hadda hurdada laga kaco oo lays abaabulo dadku guryahooda ay ku nagaadaan dhinaca kale marka loo fiiriyana waa wax wanaagsan in dadku wacyigooda ay hurdada ay ka kacaan dhinaca kale marka loo fiiriyana dad badan waa ay ka falceliyeen aadayna uga xumaadeen in si gaara farta loogu fiiqo inkastoo dad badani ay ku dhinteen oo meelo kala duwan ah waxaad ii sheegtay in tirada soomaalida sweden ku dhaqan ay aada u badan tahay marka suurtagal ma tahay in tiraduba ay intaa ka badan tahay laakiin weli aan warka arrintaas la xiriira aanu dadka wada gaarin tirada dhimashadu ma u malaynayo inuu intaas ka badnaa karo waayo soomaalida aada ay isu taqaanaa haddii fal dhacana waa la iska warhayaa oo muddooyinkan waxaad moodaa in social media ama isticmaalkiisu inuu aadna kugu badan yahay laakiin waxaa aada u yar wacyigelintii runtiina wacyigelintiin way socotaa hay-adihii iyo ururadii bulshadii dadkii o dhan way ka wada shaqaynayaan in dadka guryahooda ay ku nagaadaan qofkii isku arko astaamaha xanuunkan inay guryahooda ay ku nagaadaan waayo waxaa aada loogaga cawda dad badan oo astaamihii isku arkeen oo waxaa la arkay bulshadii soo dhexgelaya iyagoo qufacaya iyagoo xanuuno qaba qaarkood waxay u haystaan inuu wuxuun hergab uun yahay laakiin hay-aduhu caafimaadku waxay ku talinayaan xataa haddii uu hergab yahay ha u keenin dadka nugul waayo dadka ugu nugul cudurkan waa dadka waayeelada ah ama dadka xanuunada qaarkood qabaan markan wacyigelintu marka waxay tahay in la isu naxariisto oo qofka astaamahan isku arko inuu gurigiisa ku nagaado kaasi waxau ahaa wariye cabdiraxmaan xudayfi oo u waramayay jacfar kuukaay